Bulshada Soomaaliyeed ayaa inta badan aad u isticmaala dawo-dhireedka, taasoo mararka qaar ay kala kulmi karaan dhibaatooyin caafimaad. Dr. Zakariya Cabdirashiid Cali, oo ka mid ah dhakhaatiirta gobolka Hiiraan, ayaa ka digay saameynta ay leedahay isticmaalka dawo-dhireedka. Waxa uu sheegay in xanuuno hor leh laga qaado isticmaalka dawo-dhireedka, balse bulshada aysan ku baraarugsanayn. Isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi.
nin haddaan ka hormaro eh, barnaamijkan dawo-dhireedka oo saameyn aada u weyn ayay waxay ku yeelatay bulshada daawo aan soo marin quality control oo lasoo tijaabin daawada sideeda waxay soo martaa trial wax layidhaha soo martaa oo f n wax layidhaha food and drug administration wax layidhaha jiro daawadaas adoo tijaabo soo martay qof walbaba dooska uu ka qaadan karo daawada nooca ay tahay eh, qofka caruurta eh qofka waayeelka eh qofka haweenka uurka leh daawo walba waxay leedahay tan iyo miisaan ay leedahay Eh, daawooyinkan daawo-dhireedka ah eh, badanaa ma soo maraa intaas qofka waa la iska siinaa badanaa dhibaato aada u weyn aan ku argnaa waxaan la kulanaa sometimes dadka qaar oo bararay eh, dadka qaar oo keliyaha ay fadhiisteen Eh, dadka qaar waxaaba loogu sheekeynaa skortaa lagu dhaqaa la dhahaa markaasaa qofkii wuxuu noqonaa inuu develop gareeyo cudurro aada u waaweyn oo riski badan ee keliya ay fadhiistaan inuu beerkii barro in calooshii biyo ay ka gasho marka bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer hiiraan waxaan kula talin lahaa daawo aan soo marin baaritaano oona qofka dooska iyo kuurada qofka loogu talagala aan la aqoonin in la isticmaalin sababtoo ah daawada markaa la is- daawo walba waxay leedahay side effect ay leedahay daawada naftigeeda in side effectgeeda la ogyahay in qofka loo sii sheego daawada aad qaadanaysid waxaa side effectgaas leedahay sababtoo ah daawada maba la yaqaano side effect dooska lama yaqaano wax walba lama yaqaano marka waxaan kula talinayaa bulshada arrintan in laga in macnaha laga digtoonaado insha allah hadduu la yiraahdo waxaan kaloo kula talin lahaa isbitaalada iyo bahda caafimaadka in arrinta iyaga naftigooda u istaagaan wacyigelin fiican ay siiyaan bulshada si loogu wacyigeli- wacyigeliyo eh, daawo-dhireedkan oo sometimes dadka qaarna waxay noqoto waxyaaba commercial noqoto in la iska gato Eh, marketing iska suubistaan in dadkii xaafadihii loogu tago in barnaamijyo qof walba qof keen in la yiraahdo oo tiim walba qof walba qof inuu keeno qofki commissionkaas oo fiirsado waxaas la siinaa oo fiirsado marka bulshada waxaan kusoo gabagabeynaa bulshada caaf- bulshada soomaaliyeed weliba bulshada reer hiiraan si badbaahda caafimaadka inay u istaagaan arrintan in eh, haddii ahaa lahayd wasaaradda iyo haddii ahaa lahayd ba- bulshada eh, maam- maamulka qaybihiis kala duwan in arrintaas laga dhigdhiyo daawada la gadaayo qofka gadaya naftigiis ma yaqaanaba xataa sometimes daawadan maxaa qaadana uu kuleeyahay intaas intaas maxay ka kooban tahay meeqa garaan waa sheegi kale marka waxaa leeyahay mahadsantihiin Eh, tiimka hiiraan weyn aad waa mahadsantihiin insha allah barnaamijkan waa barnaamij aad iyo aad u baahan